tookumada beelodegow degmada matabang iyo waliba ka guulaysideen qaadowka jidgoytaali deegaanka laancada degmada matabang ee gobolka hiiraan hanuusana kaaladow maamulka degmada dadka safarleyda isticmaalo wadadan dheere ee xiriiryahaasi gobolada hiiraan iyo galgaduud iyo dhegweyinka qabi jidgooyin iyo dhikeen ah danyaraha kujeeda beelan qaadowka soo biiday jidgooyaha odayaalka dhagankii culummada beelow ku hadli iyo dhallinyarada dhegatay jidgooyinka la dardaarami inay kuwaantabaan waanu ku dheeradaan dhigowka jidgooyin oo dhikadaayan wadooyinka meesha tan waxaa isugu yimid dad oo degaana oo dadka meesha degana oo culummo leh oo caamo leh oo siyaasiyiin leh oo qabiilka meesha degan ka kooban oo xibnaha ay u dhan yihiinoo ummaddu u macaamiisho aan wax uga maqan la arag waxay ka dhibanaayeenoy isugu yimideen isbaara dhex taal oo laancadaad taal ay isugu yimideen waxay uga heshiiyeen ayaga iyo dadkii tolka ahaay oo arrintaasu u tiil si nabada oo wanaagsan inay isaga qaadaan ummadda safariga iyo oo ku dhibaneed ay khiyaar ku yeelato aakhiradooda ku ilaashadaan sharaftooda iyo karaamadooda ku ilaashadaan sidaasay ku heshiiyeen si dhib yar ay waxay u heleen dadkii dhallinyarada ahay oo arrintaas waday
isbaaro tiilay deegaankaas dhexdiisa ayaamahan waxaana joognaa deegaanka la yidhaha laancadaad isbaaradaasu laancadaad keliya kama jirto meelo badan oon ku tuhmaynaa jira oon isleennaha iyadaa farac u ah waxaan ka duulaynay kurtood waxaan ka duulaynay inaan isbaaradaas in badan ka dhibanayn sababo jira awgood haddeera ilaahay isugu kaanyo keenay waxaan ku heshiinnay isbaaradaas inaan iska qaadno inaysan noo aalin hadda kabacdi ciddii lagu arkaaho inaysan annaga ahayn waa iska wacyigelinay waana iska caqbalnay waxaa mahad iskale allihii meeshaan isugu kaanno keenay muraadkii aan lahayn oo ahay in isbaarada laga qaadana noo hirgeliyey ilaahaas baa mahad u sugan tahay waxaan kaloo u mahadinaynaa khiyaarta isku soo duuday in ay arrintan la sameeyo oo munkarkaas laga qaado meesha ayagana mahad ayaan u celinaynaa intii ka soo qayb gashoo dhan ilaahay wiilashii tanasulay oo naga aqbalay oo markii tolkoodii u yimid aqbalay oo arrintaas ka tanasulayna ayagana waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa dadka curadka ninka u ahaayaar ah dadka deegaankan degan hadda kolba fagaarahan aan joogo dadka ninka curadka ahaayaar ah waxaa weeye waxaan marka rabaa deegaanka beesha anugu aan ka dhashay ay deganta ninka isbaara ka dhigta wixii hore waa cafis wiilasha hore waa looga duceeyey hadda waxa ka dambeeya waddo ay waddo kastoo maarata soo gasha deegaanka aan deganna dadkii qabiilka annaga ahoo dhigta dad kale annagaanba u ogolayna